cabashadeenu waxay tahay maantay saakay markii aan salaada subax dukaday ayaa waxaa laysoo diray nin soomaali ah sawirkiisa iyo magaciisa obereshinka diyaaradda ayaa waxay igu soo wargeliyeen in aan ninkaas la keeni karin gobolka gedo haddii la keenana diyaaraddu gobolka gedo baasijir ka soo qaadi doonin marka intaa dhacday waxaan ku iri shaqaalaha ama obereshoniska in la qaado qof muwaadina oo tigid naga goostay in aan la dhihin lagu qaadi ma karo ee la qaado ayaan amar ku siiyey markaan amar ku siiyana waxaa soo wacay wakiilka degmada doolow wuxuu taleefonka iigu dhiiba nin uu yiri maareeyaha garoonka doolow weeyaan ninka asiga wuxuu ugu yiri ninka haddaa soo qaadaan doolow iyo luuqba dadkama qaadi doontaan intaa kabacdi waxaan ku iri annagu dowladda ninkan wuxuu ka baxayaa garoonka aadancadda international airport haddii uu dembi leeyahay dowladda federaalku ayaa qabanayso hadduusan dembi lahayn anagu qof soomaaliya oo soo xirooday oo tigi naga goosto kastamkeenna ma celinayno intaa kabacdi wuxuu nagu yiraahday haddii aad keentaan halkan dadka maqaadi doontaan waxba dhiban aragnaan dhahnay intaa markaan la kulannay anigu safar baan ku maqnay waxaan ku wargeliyey airlineka gudoomiyaha airlineka ayaan arrinta ku wargeliyo waxaan ku irahday arrinta ayaa jirto ima sheegin waxay ugu yiraahdeen waa dadka ka soo horjeedo nidaamkeena sidaa darteed ayaan u diidanahay annagu business ayaan nahay waxaan nahay muwaadiniin soomaaliya businessa canshuur bixiyo dalka iyo dadka ka dhex shaqeeyo annagu qofka shakhsigaah hadduu dembi leeyahay maamulka federaalka ayaa la doonayaa inay qabtaan uusan garoonka weyn ka dhoofin oo aadan cadda international airport haddii markaa dembi qaas uu ka galay maamul goboleedkana waxaa la doonayaa maamul goboleedku inuu la xisaabtamo qofkaa xiro xabsiga geeyo maxkamad geeyo laakiin annaga businesskeenna in loo carqaladeeyo qof shakhsiya oo safrayo oo muwaadin oo soomaaliya annaguna uma qalano asiguna uma